xilliga aad hadda ila hadlaysid maanta ku afar suuqii boostood waa xiran yahay qaabka uu xiran yahayna waa cashuuro cusub oo hadda ay dowladdu soo rogtay waaya canshuurahaasi maxay yihiin waa qaabkee cashuuraha walaalow qaabkoodu waa qaab annaga nagu cusub oo waa dhowr cashuurada istaba jooga marka hore hadda tan ugu horeysa oo hadda dadka waxa waaye suuqa xidhay waa cashuur tira ah kirada lagaa qaado baa la cashuuraya adiga bakhaarlaha ah oo kirista ah cashuurtaa way cashuurta la cashuuraya cashuur baarlamaanka soo martay ma ahan cashuur gobolka bari dhaafsiisan boosaaso ma dhaafsiisana waxa waaye ilaa khamiistiina suuqu iyadu uu xiran yahay dadka xaaladiisana walaalo waa ka warhaysaan oo de abaaro iyo adduunku meeshu marayo aad baad ula socotaan marka waxa waaye intaas u xiran yahay wax ganacsi ah oo magaalada boosaaso ka furan maba jiraan miya haba yaraatee ma jiran meel furan ma jidho meel furan ma jidho waxa kale oo walaalo uu jira qaabka dadka loola dhaqmayo annaga cashuur bixiyaal baan nahay oo dawladda wax naga qaadaa dekedaa nalaku cashuuraa waxaan cashuuro maaliyadeed baanu bixina oo annagaa geyna mid dowlad hoose baanu bixina oo annagaa geyna waraaqda nagula keenan lacagta annagaa geyna tani qofku waxa kuu imanaya gaari ciidan meelaha bakhaarada wadooyinka waaweyn haysana waxaa lagu horgelinaya gaari shabaqlaa iyo gaari ciidana waa lagu qabanaya waa lagu saaraya meeshaa lagu xiraya cashuurta ilaa aad bixisidna ma soo bixaysa waaya marka canshuurtan cusub hadda ee kirada la dul saaray ee aada ii sheegayso oo sababteeda uu ganacsigii magaalada boosaaso u xiran yahay intee bay la eg tahay tiro ahaan boqolkiiba marka aanu ka hadlayno waa intee boqolkiiba labaatan kirada aada bixisid baaba waxa waye baa lagugu dhufanaya dabcan bakhaarada qaarkood waxa laga qaadayay oo kuwii hadda la khasbay ah boqol iyo afartan boqol iyo siddeetan qaar ka badan oo shirkadaha waaweyn way jiraan magarad boqol iyo toban waxaan u fahmay qofkii baqaarkiisu uu tusaale ahaan boqol dollar ku kiraysan yahay in labaatan dollar oo canshuuro laga qaadayo aad iyo aad ba weliba sanadkii lagugu dhufanaya ma is aragteen mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ama gobolka bari u qaabilsan arrimahan oo ma kala hadasheen waxa aad ka cabanaysaa waan is aragnay oo rugta ganacsiga iyo guddoomiyaha gobolka laba waxa weeye ilaa sad laba cashiminka waan sorfadhin oo guddi baanu leenahay suuqlea guddigaygii bay isor fadhiyeen oo annagii waa tagnay annagoo guud baanu tagnay maxamed dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay idin arkaan in idinku aad ka cararaysaan inaad canshuurta bixisaan maadaama waddanku muddo aanay ka jirin wax canshuura oo la qaadayay amaba muuqda oo u qalma ganacsiga markaa ka jira gudaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan puntlandba adinku maxaa ku jaban haddii aad canshuurta dowladdu ay soo rogtay aad bixisaan maadaama adeegii dowladda ay fidinaysay uu dhaqaale u baahan yahay waxaanu bixinaa ilaa afar canshuurood waxaanu bixinaa mid maaliyadeed mid kaloo maxaash maxaash la yidhaahdo waxaanu bixinaa dowlada hoose waxaanu bixinaa dekeda alaabta noogoo soo degta qashinka annagaa xaaqan ka xaaqan waardiyaha gurigeyga saaran annagaa lacagtiisa bixinaa wax dib nooga soo noqdaa ma jirto cashuuraha aan kuu sheegayo tanna maba awoodi karna maxaanu bixinaa hadda hadda suuqii inuu xirnaado adinka laftiina dan idinkuguma jirto sida aad ka hadlaysay shacabkii dan uguma jirto dadkii ku noolaa suuqyadaasi oo ka xamaalan jiray iyaga lafahantooda dan uguma jirto haddii dowladdu ay sidan ku adkaysato maxaa idin talaa walaalow wallahi xalkuu adag yahay waxa waaye ganacsigii waa xiran yahay waxaa jira dad kale oo ku dhex nool oo masaakiin ah gaari gacanka iyo midka duud xamaalka ah oo maalinkii kasoo dhacsada maalinta suuqaasu dhacsan yahay aan heli karin wuxuu ugurin jiray isagiyo reerkiisiiba waxaweye waxaana ka mas-uul ah dowladda waxa waaye ganacsatada iyagu suuqii waa noo xiran yahay dibna loo furi maayo ilaa dowladdu ay cashuurtaa dib uga noqoto